madaxa baruub baa iiga taala baru saa'id habeenka ma saaxid maalina ma hergeli saas ay tadayac baan qabaa waxaan naasta malahan muumino yuusuf ibraahim waa hooyo xanuunsan muddo laba sana kuna dhibaataysan xerada qaxootiga ee dhaga xalay ama xanuunsano noorto maxamed axmed lahaan waan xanuunsana madaxdaa leega hayaa madaxda nawra siiga yeelaa oo baroodhin marka barida hadda hal meel ma aha waa adi saddex meel iyo afar meel camal ay iiga taalaa marka habeenkana ma hurdi maalina ma hergelo marka xaroodhinkana wax waa looga qaban waaya ilaaha mahad kale hooyadan oo haysata lix carruura madaxa ayay bura uga taallaa waxaana loo sheegay inaan xanuunkeeda wax looga qaban karin gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab marka ilaa i saacadan hadda qaxootiga xaroodhinkana wax waa looga qaban waaye marka walaalayaasha walaalayaasha meel kastoo ay jiraan walaa muslimiinta maxaan u baahanahay inaan wax maxaa la dhihi jiray ay soo caawiyaan oo i garab taagaan saas ay tahay noolashayga ma haystay madaxa buro waa iiga taalo buro dhiig fakanayso marka maxaan u baahanahay in lii garab taago oo meesha wax looga qaban karo habeen ma seexato maalin ma hargasho mana istaagi karta socodnaha sheegin hilowle sanay cabdi waasayga hooyadan xanuunsan waana waayeel toddobaatan sana jira wuxuuna si qiira looga warbixiyey xanuunka xaaskiisa madaxayaas buro ugu taallaa buradii xeroodhinkan saddexda xere waa la wada geey gaarsi nafteeda la geey alxamdulilaah daawo looma helin madaxa idalay ku faafahaysaa saqufkana weli xanuunka waa kusii saa'idahaayaa laba sano meelahaasa hadda xanuunka isku horleeyahay si saa'id hadna usii socdaa qarashkii lagu qaadahayna ma haysane iska qoytigan iska joogo oo shaqaadan ayaan ahay shaqa ma haysti alxamdulilaahi aabbahan waayeelka ayaa la ilmeeyey dhibka haysta marwadiisa xanuunsan muslimiinta waxaan si xariis leh aan uga codsanaa walaalahay muslimiinta ee soomaaliyeed inay i garab istaagaan oo hanti ma haysti wax xoole oo maanta oo geed ii daaqaya ma haysti qof oo meel ii jira ma leh ilaahiga macbuudka ayaan sugahayaa inaad walaalayaalow meel alla meesha joogto dal joogana iyo dibadda joogana inay si naxariis leh iyo soo gorga muslimiinta soomaaliyeed maanta aan dhex yeelaa madaxa looga yeel maanta haddii gacan tahay dhib ma laha jawaab la goon karaa madax yaa goon kara ina iska xaas ahay meel cafuula ii joogto ana aflaantaan mataga farmaamadan kor jooga alxamdulilaahi toddobaatan jiraan ahay kaalmo ee guri ma haysti gogol ma haysti ilmihii waa yaryarhiin waxay afka saareen maga si naxariis leh in laisoo caawiyo yaan rabaa guri ma haysti gogol ma haysti wax ilmihii ajeer ho haystaa male burada madaxa uga taalla waxaa ka socda dhiig waxayna mararka qaar gashaa xaalad miyir dabool iyo doorsoon ah waxayna u baahan tahay isbitaal iyo dhakhtar wanaagsan balse ma awoodo waxaan haysta ma jirto meel wax iga soo galaaya ma jirto marka walaalahayga meel kastoo jiraan inay isoo caawiyaan madaxa saas u joogo madaxa buruda madax dhiig way iska oo iska fakanaa marka aniga dhan maxaan noqonaa wax adi waashi camalan noqonaa dhiigii waa fatahmaa wuxuu si naxariis la muslimiinta oga codsaday inay usoo gargaaraan waxaan qur-aan ku saara male waxaan waxaan ugu karin male jeena ma haysato meeshana ii jiifta aniga kama tegan kari alxamdulilaah dhibkaasaa walayaalow jira waxaan rabaa muslimiinta soomaaliyeed oo codkayga maqlaysa inay maanta islaamnimo ay ugu gurmadaan qofka loo gurmanayo maanta ay u gurmadaan oo alxamdulilaahi islaamnimo waxay ugu qabtaanaan rabaa dhanka kale ehelka iyo dariska bukaankan ayaa sidoo kale baaq u daray bulshada soomaaliyeed madaxa baro ugu taalla haddii oo meel kalin aan ahayno haddii soo dhanba hadda halkan wejiga soo gaarsi dhibaata haddii intaas iska ahaan karta muslimiinta waxaan ugu baaqahayaa sidii wax noo wala qaban kara oo maarad nagula caawin kara dadka islaamka ah inay noo danqadaan oyna soo caawiyaan ninka ilmaha dhalay waa nin iska waayeel ah meel ku shaqayna aan lahayn alxamdulilah iska xaas ah bugta ay hoos taalla nolosha ciddin hata nafteed aaday u liidataa waa cid nolosheeda iyo dhibkeeda aad maarata u liidata maralka hooyadan waxaa u dheer gaajo hoy xumo iyo daryeel la-aan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga ee dhagaxley